الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kitaabu dacwa walbayinaat dacwadii iyo wixii la isu sheeganayey iyo cadaymihii wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala walow maata hadduu ka dhinto qof can ibnayni laba inan muslimin wa nasraaniyin mid muslima iyo mid kiristana faqaala kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka aday wuxu uhi maata calaa diinii diintayda ayuu ku dhintay bal waadeegee fain curifa haddii la ogaaday oo la gartay annahu kaana nasraaniyan inuu markii hore nasraani ahaa sudiqa nasraaniyu ayaa loo rumayn ee fain aqaamaa bayinatayni mutlaqatayni laba bayino ama laba cadaymood oo mutlaqa ayay soo ogeen qudima almuslimu ayaa la horraysiin ee wain qayadad haddii ay ku qayda bayinadaasi anna aakhira kalaami islaamun buu ahaa wacakasathu lukhraa ta kalena siyaasay cagsiday tacaaradataa labadaa bayino waa iscaarideenoo way iska hor yimaadeen wain lam yucraf diinuhu haddaan diintiisa la garanin oo wa aqaama kullun bayinatan uu sooga annahu maata calaa diinihi tacaaradataa markaana way iscaarideenoo labadaa bayino waa iska hor yimaadeen waxau sheekhu leeyahy walow maata hadduu ka dhinta nin can ibnayni laba inan ayuu ka dhintay muslimin wa nasraani mid muslima iyo mid nasraani ayuu ka dhintay fa qaala kullu minhumaa mid kasta wuxuu uhi maata calaa diinii buu ku dhintay kii kiristankaa wuxuu yidhi odaygii diintayda ayuu ku dhintay oo isoo kiristana ayuu dhintay aniga ayuunbaa dhexlayaa ee adigu waddadaa ka mar buu yidhi isku diin ma tiidine kii musigaana wuxuu hi maye islaamnimada ayuu ku dhintayoo aniga ayuunbaa dhexlaya oo adigu waxba kuma lihiy waddadaa ka mar wax bayine iyo markhaati u kala caddeeyaana ma jiro waana wax runtii maanta dee innagaba inaga dhacaya dhexdeenna oo haddii waa hore dee la odhan jiray soomaalidu waa wada muslin oo waa wada sunni oo waa isku wada madhab intii la qaxay ee meel walboo qaxay wax badan bay isbedelay gaalo iyo kiristan bay soomaalida yeelatay ciiddaa ka badan shiico ayay yeelatay iyo imtixaan oo imminka meelaha ka doodaya bele iyo baaskii ummaddu lahayd oo dhan maanta waynu leenahay markaa qof dhintay baa iminka dad badan oo debadaha ku dhintay baa loodhay carruurtiisa bar waa gaala maantadaasaanu qaar u garnaqaynay ilaa carruurtuu ka dhintay waa gaala la leeyahay oo isagiina markaa oday meesha meelaha tegay ah laakiin laleey carruurtiisii waa gaalo markaa hadduu ka dhintay can ibnayni muslimin wa nasraaniyi buu ka dhintay faqaala kullu minhumaa maata calaa diinii buu ku dhintay buu mid weliba leeyahay bal waxaad ka tegaysaa dhimashadan oo waxaa la leeyahay intaanu dhibannin muxuu haysee diintiisu ahayd fain curifa haddii la garto annahu isagu kaana nasraaniyan inuu markii hore nasraani ahaa sudiqa nasraaniyu ayaa loogu rumaynayaa biyamiini isagaa loodhan ku dhaaro leanna asalku waa in gaalnimadiisii ay baaqi tahay qofkan muslimkaana wuxuu sheeganaya inuu ka soo guray asalkuna inaanu ka soo gurin weeye fain aqaamaa bayinatayni haddii ay markaa laba bayino iyo laba markhaati soo ogaan mutlaqatayni oo yacnii la idlaaqay mutliqatayni idlaaqayo macnaa wax taariikha aan lahayn ama yacnii mutlaqatayni idlaaqayo oo aan markaa wax taariikha sheegin wax tacaarudi hortu markaa kama dhaxeeyo waana dee inuu kiristan ahaana waa laogyahay labadan caddaymoodna waa kala xilli qudima almuslimu muslimka ayaa bayinadiisa laga hormarinaya bayinata nasraani lianno muslimka bayinadiisa waxaa la socota siyaadatu cilminoo marka hore inuu kiristan ahaa waa la ogyahay markhaatiga kiristanguna waxay furaysaa un asalkii hore inuu iskaga sii jiray bayinadan iyo caddaynta qofka muslimkaana intiqaal bay sheegaysaa inuu tii hore ka guuray uu tanu soo guuray ta horena asalkii ayuunbay isla saaxiibinaysaa ta naaqiladabaana bayinada naaqiladabaana laga hormariya bayinada mustasxibadah iyadoo xaaladda hore uun isla saaxiibinaysaa waana asal la isticmaalo marka bayinaadka la kala rajaxayo sida aan arki doonnaba wa in qayyadad haddaba bayinada muslimku hadday ku qaydo anna aakhira kalaami islaamun annagaa la joognayoo markii uu dhimanayay hadalkiisii ugu dammeeyey islaamnimay ahayd ashahaado ayuu ku dhintay wacakasatu lukhraa ta kalena waa cakiso waxay tihi kelmaddii ugu dambaysay uu ku dhawaaqay nasraaniyada ayay ahayd iyo kiristaannimo ayay ahayd tacaaradataa labadaa bayina waa iscaarudeenoo waa isburiyeen waa isla dhacayaan markaa waayo inuu labadoodaba markaa ku dhinto suurtagal maaha sidii aan wax bayinaahi jirin ayuunbaa markaa n dee laga soo qaadayaayo ka nasraaniga unbaa markaa biyamini loogu rumaynayo asalku waa inay gaalnimadiisii markaas ay baaqi tahay wain lam yucraf diinuhu qof iska maansuuqa buu haayo diinu haystay baa dhimashadan ka hor lama garanaynin wa aqaama kullun midkastana bayinatan markhaati ayuu soogay annahu maata calaa diinihi diintiisii inuu ku dhintay tacaaradataa labadaa bayina waa iscaaridoonoo fakaana aan wax bayinaahi jirin ayay markaa ka dhigan tahay ama yacnii ha idlaaqaan amaba yaanay idlaaqin haddaba markaa waxaa la eegayaa haddii maalka markaa cid kale ay gacanta ku haysa kaasaya hadalkiisa la tixgelin haddii uu gacantooda ku wada jirana mid waliba ka kale ayuu u dhaaranaya dabeetana xoolaha ayaa markaa loo qaybinayaa haddii uu markaa midkood gacanta ku hayana iyaduna waa isla mid waana khilaafkani waxa weeye markaa xagga loo eega dhaxalka xagga laakiin aasitaanka qubuurta muslimiinta ayaa lagu aasaya waa lagu tukanayaa walow maata hadduu dhinto wain lam yucraf haddaan markaa diintiisii la garanaynin oo la garan waaye waa qaama kullun bayina mid walibana bayina uu soo taaga nucaata maata calaa diini tacaradata walow maata nasraaniyun can ibnayni hadduu ka dhinto muslimin iyo wa nasraaniyin buu ka dhintay faqaala muslim wuxu uhi aslamtu bacda mowtii baan islaamo fi lmiiraasu baynana faqaala nasraaniy wuxu uhi bal qablahu sudiqa lmuslimu waa biyamiinihi wain aqaamahumaa bayinay hadday soo taagaanna qudimo nasraaniyu ayaa la horraysiin ee falow itafaqaa hadday isku waafaqaan calaa islaami libni hadday isku waafaqaan fii ramadaana waqaala lmuslimuun dhe maatalabu fii shacbaana buu dhintay waqaala nasraaniyu dhe fii shawaalin ayuu dhintay sudiqa nasraaniyu ayaa la horan ayaa loo rumaynaya wa tuqadamu bayinatu lmuslimiina calaa bayinatihi waa laga horraysiinayaa ee walow maata hadduu ka dhintay can abaweyni kaafirayni wa ibnayni muslimayni buu ka dhintay faqaala kullun mid kasta wuxuuhi maata calaa diinina sudiqa alabawaani ayaa loo rumayn bilyamiini wa fii qowlin yuuqafu waa la joojin xataa yatabayana intuu ka caddaanaya ow yasalixuu ama ay ka heshiinayaan waxa uu sheekhu uhi raximah llahu tacaala walow maata nasraaniyun nin nasraaniya ayaa wuxuu ka dhintay can ibnayni laba wiil muslimin wa nasraaniyin mid muslima iyo mid nasraaniya buu ka dhintay fa qaala almuslim wuxuu yidhi kii muslimka ahaa aslamtu ana aslamtu bacda mowtihi odaygu intuu dhintay dabadiibaan ayaan islaamay oo markuu odaygu dhimanaya labadeennuba kiristan baynu ahayn laakiin anugu gadaal baan ka islaamo falmiiraahu baynana mushtaraku bayna waa inaga dhexeeya ilaa markuu odaygu dhimanaya anna kiristan baan adda kiristan baad isa kiristan buu ahaa markaa waa inaga wada dhexeeya oo gadaal baan anugu ka islaamay fa qaala nasraaniyuna wuxu uhi qablahu yacni odayga oo nool ayaad islaamtay oo kala dhaqaaqdeen wax miiraasiya wax dhaxaloo kugu sugnaaday ma jira dhaxalkana iskale iskaga tag sudiqa almuslimu muslimka ayaa loogu rumaynayaa biyamiinihi ayaa diia loogu rumaynayaa dhaartiisaoo asalku waa in markaa dee uu diintiisa markaa mustamir ku ahaa oo uu sii daa'imay taas ayaa markaa asala baa la leeyahay marka isaga ayaa dhaaranaya maalkiina markaa sidaas ayay ku wadaagayaan taasi waa masalo wain aqaamaahumaa wain aqaamaa hadday soo ogaan labadoodii yacni humaa laba bayino ayay soo ogeen aqaama kulmaa bayinatan waxaanuu leeyahy markhaati buu soo taagay nasaanigii inuu ka hor yacni islaamay intaanu dhimannin buu soo taagay kana inuu dabadi islaamay markhaati u soo taagay qudiba nasraaniyu nasraaniga ayaa bayinadiisa la horraysiinayaayo bayinadiisu waa naaqila way raraysaayo markaa xilligaa inuu markaa dee gaaloobay hore ayay markaa naqlisaay naqlinaysa bayinatulmuslimna waa mustaxibo maya ilaa intaa diintii markaa waa soo socotay ayuu leeyahay ta hore ee markaa ninkan kiristanka ayaa markaa ziyaadatu cilmi nasraaniyadii bay islaamnimada uga raysaa tan kalena waa mustasxiba oo markaa xaaladii hore ee jirtay ayuunbay soo saaxiibinaysaa falow itafaqaa hadday isku waafaqaan calaa islaami libni fii ramadaana ramadaan inuu islaamay ayaa laysla waafaqsan yahay laakiin xagga dhimashada odayga ayaa muran ku jira waqaala lmuslimu wuxuu idhi maatal abu fii shacbaana odaygu shacbaan buu dhintay markaa dee dhaxalkii wuu inoo dhaxeeyaa mar haddaan anna ramadaan baan islaamay odayguna shacbaan ayuu dhintay markaa xilligaa shacbaan u dhintay dee kirisamaan aniguna ahaa wa qaala nasraaniyu nasraanigina wuxuu yidhi bal fii shwaala bal maata fii shawaalin shawaal ayuu dhintay adiguna ramadaan baad islaamtay adaa ka horreeye milaadka aniga ayaa leh waxaad ku leedahayna ma jirto bayino iyo markhaatina lama hayo sudiqa nasraaniyu nasraaniga ayaa loogu rumaynayaa biyamiinihi asalku waa inay noloshu baaqi tahay ilaa iyo dee inta markaa bishaa laga soo gaadhayo haddii bayino iyo markhaati ay keenaanna wa tuqadamu bayinatu lmuslim muslimka bayinadiisa uu soo taagaya caddayntiisa iyo markhaatigiisa calaa bayinati bayinati nasraani laga horraysiinayaayo bayinatu lmuslim waa naaqila min alxayaa ila almowt oo fii shacbaan tan kalena waa mustasxiba oo wuxuu leeyahay yacni wuu iska sii noolaa ilaa shacbaano yacni waa mustasxiba bay leeyihiin walow maata hadduu ka dhinto nin can abaweyni kaafirayni wa ibnayni muslimayni laba aabbo abiyo hooyo gaalo ah iyo laba wiiloo muslima fa qaala mid waliba wuxuu leeyahay labadii waalidii iyo labadii carruur ahaa kullun mid kasta yacni labadan kooxood maata calaa diinina odaygii iyo asaati waxay leeyihiin gaalnimada iyadu ku dhinto annagaa dhaxalkiile labadanna uu dhalina waxay leeyihiin diinta iyadu ku dhinto annagaa dhaxalkiile fa qaala kullun mid kastoo labada kooxood ka midi maata calaa diinina sudiqa alabawaani bilyamiini labada aabba ayuunbaa la odhanayaa dhaaro oo li'annahu waladka gaalnimadiisaba waa la xugminaya isagoo aabbihii la raacinayo marka hadduu aabbihii gaal ahaa dee waxa weeye marka hore yaryaryihiinba gaalnimadaas ayaa lagu raacinayay markaa iminkana mar haddii laysku haya iyagunbaa markaa la israacinayaayo gaalnimadaa hore markii hore lagu horraaci lagu raaciyey ayuunbaa laysoo saaxiibinayaa ilaa dee markhaatiyo caddayn ka duwan loo helo wa fii qowlin yuqafu arrinka waa la joojinayaa xataa yatabayana ilaa uu ka caddaanaya oo yasalixuu ama waxuunay markaa kaga heshiinayaanoo labada xaaladood baa simanoo bacda albuluuq ayuunbaa markaa wax la weydiin doonaa walow shahidat marag haddii ay shaksi ku kacdo annahu actaqa fii maradihi saaliman yacni xanuunkiisii maradmowdkiisii saalim inuu xoreeyey wa ukhra'atu kalena khaaniman ayay furtay wa kullu waaxidina hulusu maalihi weeye bal waa adeegiyee fain ikhtalafa taariikhun hadduu iskhilaafo udibalaasbuqu waa la horraysiin wain itixaad hadduu midoobana uqrica waa loo qurridi wain aطlaqata hadday idlaaqaana qiila yuqracu wa fii qowlin yuctiqu yuctaqu waxaa la odha ama yactiqu waxaa ka xoroobaya min kullin mid kasta waxaa ka xoroobaya nisbuhu niskii ayaa ka xoroobayana waa yactiqu min kulli nisb ayaa ka xoroobi qultu waxaa nabawiaya almadhabu yactiqu waxaa ka xoroobaya min kullin mid la arkee nisbuhu niskii ayaa ka xoroobaya wallahu aclam ee walow shahida ajnabiyaani laba ajnabi hadday ka mara kacaan annahu isagu awsaa inuu dardaarmay bicitqi saalimin walxaal huwa isagu hulusu uu yahay wa waarihaani xaa'isaani laba waarisoo maalka wada koobayaana waxay iyaguna ka mara kaceen annahu rajaca can daalika arrinkaa inuu ka noqday oo wasaa uu dardaarmay bicitqi khaanimin wahuwa hulusu isaguna waa hulusulmaal habata likhaanimin ayuu u sugnaanayaa fain kaana alwaarihaani faasiqayni hadday yihiin lam yahbut irujuucu noqodku ma sugmayo fayactiqu saalimun baa xoroobaya wa min khaanimina hulusu maalihi ayaa markaa ka xoroobaya bacda saalimin saalim dabadii waxau halkan sheekhu inooga m- ka hadlayaa qofku haddii isagoo xanuunsanaya uu addoon addoommadiisa ka mida xoreeyo iyo xaaladiisu ay noqonayso sidaynu yacni kutubta kaleba tilmaamayseenee qofka mariidka ah ee xanuunsanaya ee dee xanuunka weyn qaba waa maxjuurun calayhi fii ma zaada cala thuluth saddex meeloodou meel maalkiisa wixii ka badan wuu ka xajirsan yahay wuu ka xayiran yahay waxaa loo ogol yahay uun saddex meeloodoo meel haddii uu tanjiisinayo markaaba wada bixinayo haddii uu tacliiqinayo hadduu dardaarmayo saddex meeloodoo meel uunbaa loo ogol yahay wixii ka badan wuu ka xajirsan yahay wuu ka mamnuucan yahay haddaa wuxu uhi walow shahidad bayinah iyo markhaati hadday ka marag furaan annahu ninkani ictaqa fii maradihi xanuunkanuu ku dhintay inuu saaliman addoonka saalim layidhaha xoreeyey wa ukhraa wa bayinatun ukhraana waxay furtay maradulmowdkiisa inuu khaaniman xoreeyey wa kullu waaxidin mid kasta la hulusu maalihi waa xoolihiisa huludkeed kaba soo qaad saddex addoonoo isku qiimaa buu leeyahay mid weliba markaa waa hulud kaa midunbaa markaa xoroobi lahaa labadii markhaatina waxay leeyihin kana wuu xoroobay kan- kana wuu xoreeyey kana wuu xoreeyey midun baana loo ogol yahay see loo kala saarayaabaa isweydiin lahaa daba fain ikhtalafa hadduu iskhilaafo yacni labadan markhaati taariikhun taariikhadu hadday iskhilaafdo oo xilliyadan markaas uu kala xoreeyey hadday taariikhdoodu iskhilaafdo oo midna ay leedahay rabadaan buu xoreeyey midna ay leedahay me u xoreeyey shuwaal ay leedahay qudima alasbaqu ka asbaqee horreeyey ayaa la horraysiinayaa lannu waxaa la yidhaha tasaruf munajas oo la jaray fii marati lmowti yuqadam fiihi alasbaqu wa falasbaq midba miduu ka horreeyey ayaa la horraysiiyaayoo ziyaadatu cilmin baa la jiraa wain itaxada taariikhdu hadday midowdo oo waa rabadaan iyo rabadaan bay ahayd bay leeyihiin uqrica waa loo qorridayaayo midkood midka kale waxba kama mudnee kii ay u soo baxdaaba xoroobaya wain adlaqataa haddii ay labada bayina idlaaqaanoo wax taariikha aanay sheegin ama midood baa idlaaqday midkoodna taariikh bay sheegtay qiila waxaa la yuqracu waa loo qor ridayaa waayo inay mar ahaayeen baa wada dhici karta wa fii qowlinaa qowla isagu wuxuu leeyahay yactiqu waxaa xoroobaya min kulli nisfuhu mid walba niskii ayuunbaa xoroobaya mar hadday siban yihiin qurcadiina aanay suurtagal ahayn kana nisaa ka xoroobo kana nisaxa ka xoroobo labada nis baa uludkii isla noqonaya qultu waxaa li nawowi haddaan ahay almadhabu ya- ya- yactiqu waxaa xoroobaya min kulli nisbuhu mid kasta niskii ayuunbaa ka xoroobaya wallahu aclam sidaas weeye haddaba walow shahida ajnabiyaani laba ajnabi waa laba aan dhaxalka waxba ku lahayn ayaa waxay ka marakaceen annahu awsaa bicitqi saalimin ninka saalim la yidhaahdo xornimadiisa inuu dardaarmay huwa saalimna uluhu maalkiisa saddex meeloodoo meel weeye wa waarihaani wa shahida waarihaani cadlaani xayzaani waxay ka marag fureen laba dhaxle oo caadiliinoo xaa'isaana laba tarikada wada qaadanaya macnaha waa laba inan oo keliya dee iyagaa wada qaadanaya waa laba walaal oo keliya maalka iyagaa wada qaadanaya ilaa haddii aanay xaysay dee keligood iqraarkooda lagu wadi karo dhaxalkii baa lala yeelanayaa laakiin markay laba aan dhaxalkii cidna meel laba u dhaafsanayn ayaa ayana waxay ka marakaceen annahu rajaca can daalika inuu ka noqday saalim xorayntiisii oo wasa uu dardaarmay bicitqi khaanimin khaanim xornimadiisa uu dardaarmay wa huwa khaanimna huludu weeye habata waa sugnaanaya markhaatigooda ayuu ku sugnaanaya noqoshadii shahaadadii uu ka uu ka noqday saalim xorayntiisii cidqigiina wuxuu u sugmayaa likhaanimin buu u sugayaa liannahu waxay sugeen wasiyadii saalim inuu ka noqdu ku bedelay mid la siman markaa wax tuhmo ah ayaga kuma sugna oo markaa dee meeshan dhaxalbay markaa la soo hadhayaan mar hadday mid mid lamida ku bedeleen wax tuhmaadii kuma jirto haddaba waxaynu waarihaani cadlaani xaysaani baynu nidhi ee wuxuu yidhi fain kaana alwaarihaani hadday labada waari haddii ay yihiin faasiqayni waarihayn hadday yihiin faasiqayni laba faasiq oon markhaatigoodu sugmaynin ee lam yahbut irujuucu rujuuc ma sugmayo iyo noqosho wasiyadii laga noqday saalim loo dardaarmay ilay waxay yidhaahdeen ee waxaanu low shahida ajnami anahu saa bicitqi saalimin wa huwa uluثu wa shahida waaritaani xaysaani annahu rajaca can dalika inuu ka noqday mar hadday faasiqan yihiin lam yahbut irujuucu noqosho ma sugmin wasiyadii saalim ka noqoshadeedii may sugmin oo shahaadadan labada faasiq baan la aqbalaynin fayactiqu saalimun wuu xoroobaya muxuu ku xoroobayaa bishahaadati اlajnabiyeyni ayuu ku xoroobayaayo dee isagu waa ulukii in laga noqdayna ma sugnaa wa min haanimin haanim xaggiisana waxaa ka xoroobaya uluثu maalihi maalkiisa ulukii bacda saalimin saalim dabadi saalimintuu baxay ee miaalkeeni laba addoonuun soo hadheen isagana dee ayaga ayaa dardaar iyagaa in l labadan waaris baa qiray inuu xoreeye inuu dardaarmay xorayntoode isagana ulu baa ka xoroobayo labadan addoonuun masalan wixii marka laysu eego hantidii saddex meeloodoo meel wixii ka noqda uun haanim wixii ka noqda ayaa isagana xoroobaya saalimna inuu halaagsamay ama la dhacay ayuunbuu markaa noqonaya sidii waxaan jirinoo kale laga soo qaadaya labadan addoon uu ka tegey miduu dardaarmay midkiina ulukii uma wada baxayo markaa waxaa la eegayaa un inta ulu ka noqonaysa haddii niskii ulukii noqdo niskiidaasuunbaa xoroobaya haddii saddex meeloodoo meele ay uludkiisii noqoto intaasunbaa xoroobaysaa faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii shuruudi اlqaa'ifi wa bayaani ilxaqi nasba bigayrihi wuxuu u fasal yahay inooga hadlaya qaa'ifka ninka la yidhaahdo shuruuddiisa iyo caddayn la caddaynayo haleeshiinta nasabka uu cid kala haleeshiiyo qaa'if waxaa la yidhaahdaa horta luqatan mutatabicu aaahaar ka aaahaarta iyo raadka raacaa la yidhaahdaa sharcanna waxay dhahdeen aladii yacrifu nasba bifiraasatihi wanadari ilaa acdaa'i lmawluudi waalwaalidi waa qofkan isiryaqaanka ah ee nasabka ku garta firaasadiisa iyo dhugtiisa iyo fiiradiisa wuxuu isu eegayaa uun xubnaha labadan qof ayuu isu eegaya markaasuu garanaya labadan qof inay isdhaleen iyo inaanay isdhalin ama man yulxiqu nasba bigayrihi cinda alijtibaahi bima khasahu allahu tacaala bihi min cilmi dalika waxa weeye cidda nasabka haleeshiisa cid kale marka nasabkii qaldame ee cidda dhashay ilmahan la garan waayo waxaanu ku haleeshinayaa wax ilaahay uu ku khaas yeelay oo cilmi iyo aqoona oo ilaahay baray ayuu markaa ku haleeshinayaa waxa u daliila arrintan xadiid saxiixa oo imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan caisha ayaa waxay leedahay waxaa ii soo gelay nebiga oo sala allahu calayh wasalam aada u faraxsan oo wejigiisa garaarihiisaas ama liidliidkiisaas ay ifayaan ayaa ii soo galay markaasaa wuxu uhi miyaanad ogeyn mujazis almudlaj almudliji ninkii la odhan jiray mujazis ee reer mudlij ahaa inuu ii soo galay markaasaa wuxuu arkay usaama binu zayd iyo zayd ibnu xaaritha labadaasoo isdhalay oo qadiifaday dusha ka saaran tahay oo madaxyadu ay ku dabooleen laakiin lugahooduni muuqdaan gomadahoodaa muuqda dabeetana intuu saa isu dul taagay buuhi haadihi alaqdaamu bacduhaa min bacd lugahan iyo gomadahani way isdhaleen buu yidhi gomadahani way isdhaleen buu yidhi waxa keenay faraxanuu nebigu ku faraxayna usaame dee horta wuxu ahaa waa waa ninkuu jeclaa alxibu ibnu lxib usaame iyo inankiisaba nebigu aad iyo alxaad buu u jeclaa oo kii uu jeclaa iyo kii uu jeclaa dhalay baa la odhan jiray usaame nin madow buu ahaa zaydna nin cad buu ahaa dabeetana munaafiqiinta ayaa tacnin jiray oo odhan jiray ismay dhalin iyagoo nebiga ku xumaynaya labadaa nin ee dee uu jecel yahay ee isdhalay ee agtiisa qiimaha ku leh ayagoo nebiga ku xumaynayay duri jireen dabeetana markuu ninkani sidaa uga marag furay qaa'ifga isriiqaankahay baa nebigu sala allah alay sl aad iyo laxaad ugu farxay markaa ku sugidda uu arrinkaa ku sugay waxay tusinaysaa inay qaafadaasi tahay mid xaqa haddii aan hadalkiisa la ictibaarin nebigu wuxu odhan lahaa waar waxaan jirin ha sheegin waxba kama ogin ilaahay baa oginayay isdhalinaya inaan isdhalinay bahar ha gelin buu odhan lahaa laakiin maadaama nebigu ku farxay oo arrinkaa ku sugay waxay tusinaysaa inay asal sharciga ku leedahay sidaasaana markaa imaamu maalik iyo imaamu axmed iyo imaamu shaaficiba ay wada qabaan abu xaniifa ayaa isagu marka arrintaa khilaafay laa ictibaara biqowli lqaa'if isagu wuxuu hi wax la yaaliyo waxa ay leedahay ictibaar ay ka soo qaad ay leedahay ma jiro waana wax yacni ilaa carabti markaas ay isticmaali jireenoo weliba waa waxay ku faani jireenoo culumtooda iyo aqoonahoodana markaa kuwii ugu qiimaha badnaa ayay ka mid ahayd waxaaba markaa la sheegaa in qolo socoto ah oo tujaarahoo markaa socoto ah ayaa markaa waxay ku soo baxeen bacdil asbaar bay ahaayeenoo markaa nin iyo oo awr fuushan iyo mid markaa addoonahoo awrka markaa ku hogaaminaya oo xagga hore kaga wada ayay bacdu tujaar markaa ku soo baxeen markaasaa waxaa gudbay baa layidhi nin reer beni mudlija qoladan ayaa ayaa dhaafay markaasuu sidaa intuu aada uga eegay ee wuxu uhi ma ashbaha raakiba bilqaa'idi la yaab badanaa buu ihi kana mee awrka fuushan iyo kan hogaaminaya maxay isaga eego iskaga eeg waana wuxuu haystaa addoonkiisii inuu yahay kan hogaaminaya awrka ku wadaa hadalkii markuu maqlay buu hooyadii u noqday baa layidhi arrinkii bay uga warrantoo waxay tidhi ninkaygii wuxuu ahaa oday weyn oon waxba dhalin ilmana ma lahayn xoolo fara badanna wuu lahaa addoonkan lafdiisa kan ayuu ii guriyo saasaan kugu dhalay dabeetana wuu isk adiga markaa saasuu isku ka heleeshiiye markaa isagan lafdiisaa ku dhalay bay tidhi iminka addoonka markaa abba aad ka dhaxashay aad u haysato isaga lafdiisaa ku dhalay bay waa waxyaalaha cajaa'ibtee markaa culimmadu ay soo naqliyaan shardulqaa'ifi muslimun weeye cadlun oo caadila mujarabun oo la jirabay oo la tijaabiyey walasaxuna ishtiraadu xurin dakarin weeye laa cadlin lama shardiyo walaa kownuhu mudlijiyan inuu yahayna lama shardiyo waxau sheekhu leeyahay shardulqaa'ifi qaa'ifka shardigiisu wax macnaha waa mufradu mudaafuna waa camimayaa shuruudulqaa'ifi muslimun weeye gaal markaa isaga waxba ka aqbali mayno waxaynu ka aqbalaynaa ma jirto ee waa inuu muslim yahay cadlun waa inuu cadila faasiq waxba lagama aqbalo liannahu imaa xaakimun wa ima qaasimun dee ma xaakimu noqon ama qaasimu noqon cadaalad ba u shardiya cadaaladaasunbaani markaa islaamnimadii iyo qaangaadhkii iyo caqligii iyo iyaguna ay hoos imanayaan ee aan le waxaan leeyahay buluuqi iyo caqliga hoos imanayaanoo caadil marka haddii la yidhaah dee qof waalana caadil laguma sheego isagina caadil laguma sheego mujarabun mid la jirabay oo nasabka markaa gerashadiisa lagu jirabay oo mar iyo laba iyo saddexba lagu jirabay waa inuu yahay ee midun markaa sudfa uun markaas u yidhi way isdhaleen uun ma aha oo waxaanay weliba ku fasireen waxay yidhahdeen waxaa loo soo bandhigayaa ilmaha loo soo bandhigi ilmaha waxaa la keenayaa oo meesha lasoo tubayaa dumaraan hooyadii ku jirin haddana mar kale ayaa qaar kale loo keeni haddana qaar kale ayaa loo keeni oo hooyadii ku jirto hadduu inta saddexdaa hore jeerba uu ka anfiyu dhaha hooyadii kuma jirto markan dambana uu dhaha hooyadii waa tan u asiibo mujarab buu noqonayaa oo marka ilaa ugu yaraan saddex jeer loo soo bandhigo ee uu markaa garto ayaa la yidhahda waa mujarab wala saxu asaxna waxau ishtiraadu xurin dakarin waa in la shardinayo xornimo iyo dakar inuu yahay mid xora oo lab waa inuu yahay sida qaadiga oo kale ayaa loo shardiyaa taanigu wuxuu leeyahay maya oo sida muftigaba aan loogu shardinaynin yacni waa iska noqon karaa yacni ruux dumaraana qaabig waa noqon karaa addoonna waa noqon karaa laa cadadin ayada waxba tiro looma shardiyo hoosee qaadiga iyo qaasimka iyo mid qura ayaa ku filan iyo maya ee laba ayaa laga maarmaan sii tasgiyada oo kale walaa kownuhu mudlijiyan reer bani mudlij inuu markaa ka mid yahayna ayaduna shardi ma aha ee ee carab oo dhan markaa iyo cajabba ciddii ilaahay cilmigaa iyo aqoonta markaasuu siiyo ee markaa barta dee waa ku dhaqmaysaa waana laga qaadanayaa aaniga markaa wuxuu leeya asaxa ka hor jeedaa maya waxaa shardiga reer bani mudlij inuu yahay leannu saxaabadu reer bani mudlij ayuunbay u noqon jireen kuwa kale uma noqon jirinoo dee sida qurayshba imaamada markaa loogu markaa gaar yeelay ayaa markaa kuwana markaa ilaahay arrintaa ugu gaar yeelay fa idaa tadaacayaa marka ay isla sheegtaan majhuulan ilmo laga jaahil yahay curida calayhi waa loo bandhigi wakadaa low ishtaraka hadday wadaagaanna waa la mid fii wadin wadi iyo galma hadday wadaagaan oo fa waladad waladan ayay dhashay mumkinan minhumaa labadoodaba ka suurtagala oo watanaasacahu ay ku murmaan ay ku doodaan bian wadica imra'ata mishubhati may ugu tegeen ow mushtarakatan lahumaa ayay u tegeen ow wadica zawjatahu xaaskiisii u tegey wa tallaqa waa furay fa wadica aakharu bishubhati muu ugu tegey ow nikaaxin faasidin ow aamatahu ayuu markaas u tegey oo fabaacha waa iibiyey fa wadicaha almushtarii mushtari ayaa markaa u tegey walam yastabri waaxidu minhumaana ma istibraynin wakadaa la wadica mankuuxata fil asaxi haddii uu markaa mankuuxo u tagana ayana waa la mid fil asaxi ee fa idaa waladad markay dhasha limaa bayna sittati ashhurin wa arbaci siniina min wadayihimaa labadooda galma wadacaya oo ay sheegtaan curida calayhi waa loo bandhigi ee fa in takhallala hadduu soo kala dhex gala bayna wadayihimaa xaydatun fari haanii ka labaad buu u sugnaaday ilaa an yakuuna alawalu zawjan inuu yahay mooyaane fii nikaaxin saxiixin dee isagu nikaax saxiixa wadigiisu dhacay mooyaane wa sawaaun fiihima waxa isku mid ay itafaqaa islaamu xuriyatan isku waafaqaa am laa iskubay waafaqinaa wuxuu sheekhu haddaba halkan inooga hadlayaa sidii markaas ilmaha loogu bandhigayey qaayifka iyo bal ilmahan la ysku hayaa meeluhu ka imanayey fa idaa tadaacayaa marka ay laba shakhsi wada sheegtaan majhuulan waladan majhuulan ilmo laga jaahiliye oon la garanin ilmo yar oo la helay ayaa halkan yaallo nin waliba wuxuu leeya anaa dhaliyo anaa dhalay curida calayhi qaayifkaas ayaa loo bandhigayaa kii uu haleeshiiyo ayuunbaana markaas la raacinayaa waana masaa'il badan baynu markaa baabulcidde iyo baabulaqiid iyo masaa'il noocan oo kaloo fara badan baynu ku soo hormarnay axkaamta halkaas inoogu soo martay kii uu haleeshiiye ayuunbaa markaa la raacinayaa waa marka ilmo majhuula la hayo ee cid dhashay la garan waaye laba nin sheeganayaan ama wax ka badan wakadaa low isharakaa hadday wadaagaanna waa lamid laba nin fii wadin mucaamalo ruux dumara ayay wadaageen labaduba waa u galmoodeen fa waladad waladan mumkinan ilmo suurtagala minhumaa labadoodaba ka suurtagala bay dhashay wa tanaasacahu waana ku murmeen mid waliba wuxuu leeyahay waa kaygii labadoodan wadi ama galmana waxaydaho ruuxan dumar ee heshay uma dhexaynin oo waa sideen wadi marka la ishtiraagayo la isugu tegaya waa sideen bian wadica imra'atan bishubha mid waliba yacni xaaskiisii ayuu mooday ama addoontiisa markaasuu sidaa ugu tegey aw ama mushtarakatan wadica shariikaani amatan mushtaraka addoon mushtaraka ah oo ka wada dhaxaysa lahuma ayay labadoodiiba u tegeen aw ama wadica zawjatahu xaaskiisii buu u tegey fa wadicaha aakharu bishubha mid kale ayaa ismootisisna ugu ow wadica zawjatahu ayuu markaa u tego waa tallaqa wuu furay dabeetana fa wadica aakharu bishubha mid kale ayaa shubha markaa ugu tego xaaskiisii mooday ow nikaaxin faasidin ama nikaax faasidin innaga tanaa badan in yacnii ninkii uu haweenaydiisa furo dabeetana iyadoon cadad bixin mid kale uu guursado waa nikaax faasida markaa innaga taasaa aad iyo laxaad u badan waxaanay ka timaadaa ruuxa dumara haddii la furo hortu ninka iyagoon is arkin wax cidda tirsiya ma laha oo markaa la furay kadib ayay nin kala guursan kartaa laakiin hadday ninka is arkeen oo galma dhex martay toban sananaha ka soo wareegtae maalintaa la furo cadadbaxeedu ka ka odhanaya dumarkii soomaaliyada iyo dadkiina waxay u haystaan mar haddaanay muddo is arag yacni inaanay ciddadii ka dhammaatay oo aan ciddo lagu lahayn ayay u haystaan habeenna dhoweyd dhoweyd baa masladaa lay weydiinaya oo layla yimi yacni markay weeg markii hore ka soo maqnay inay ku kala guursatay daf weeyaanoo taasi way badan tahay aad iyo laxaad bay u badan tahay marka ow wadi- ow- ow ala- ow wadiya zawjun baa zawjatahu u waday watala- watalaqa waa furay fawadiyaha aakharu bishubha tiri ow nikaaxin faasid shubhadaasi innaga inaguma badno ow nikaaxin faasidin nikaax faasid ayuu ugu tegey ow amatow addoontiisii ayuu u tegey ninkii oo fabaacaha addoontii buu iibiyey fawadicaha almushtarii kii iibsaday baa u tegey walam yastabri waaxidu minhumaa midkoodna istibraa iyo hubisasho kuma samaynin markaa ilmihii saasuu ku dhalanayaayoo labadii nin aan la garanaynin koodu markaa ka yimi dabeetana saasaa markaa qaa'ifka loogu bandhigayaayoo kii uu haleeshiiyo n ayaa dabeetana la haleeshinaya abu xaniifana wuxuu leeyahy dhammaantood markaa waa labadoodaba waa la wada haleeshinayaa qaa'ifkuna wax ictibaaruu leeyahay ma jirto wakadaa waxaa la mid ah lo wadiya haddii uu shubha ugu taga mankuuxatan gabadh nin kala qabo hadduu shubha iyo ismootiis ugu tagana waa lama fil asaxi oo yacni ciddii qaa'ifkaasi haleeshiiyo ayuunbuu markaa la raacinayaa iyo zawjka ayuunbaa markaa firaashkiisii ku dhasheen lama odhanayo ee ilmaha waa la eegaya taaniguna wuxuu leeyahay maya zawjka ayaa la haleeshinaya isagaa firaashkiisu markaa xoog leeyahay haddaba wuxu uhi sheekhu faidaa waladad markay dhasho haweenayda sidaa loogu tegey limaa bayna sittati ashhurin wa arbaci siniina lix bilood iyo afar sane inta ka dhaxaysa min wadayihimaa wadigooda iyo gelmadooda marka laga soo bilaabo lix bilood iyo afar sane inta u dhaxaysa waa intii uur ugu yarayd iyo intii ugu badnayd curidda calayhi qaa'ifka ayaa loo bandhigayaa waxaanu markaa haleelaya ilmahaasi ilmihiisii noqonaya cidduu haleeshiiyo fa in takhalala bayna wadayhimaa haddaba labadoodan galmo waxa u dhexeeya xaydatun markuu ka howra u tegey ayay hal caado hesho haddana kan dambaa u tegey falithaanii labadanka dambe ayaa ilmuhu markaas uu haleelayaayo ilmihiisii noqonaya le'anno caadada ay heshay ka hore gelmadiisa dabadii waxay tusinaysaa markaa inaanay kii hore wax uura markaa u qaadin ka hore markaa saasuu kaga go'aya markuu kii hore ka go'o kan labaad ayuunbaa markaa ilmihii u sugnaanayo haleelaya ilaa an yakuuna alawalu ka hore zawjan inuu yahay fii nikaaxin saxiixin wadiya fii nikaaxin saxiixin inuu zawj yahay isagu iyo ninkeedii oo nikaax saxiixa markaa ugu tegey inuu yahay mooye kan labaadna waadim bishuba aw nikaaxin faasidin ayuu ugu tegay oo tacalluqii kii hore markaa go'i maayo oo markaa bardo khiyaafadii ayaa markaa halkanna loo baahan yahay oo waa loo bandhigaya qaa'ifkii wa sawaa'un fiihimaa labadan doodaya waxa isku mid a itafaqaa isku raacaa islaaman wa xuriyatan islaamnimo iyo xornimo isku waafaqa oo laba muslim ahaada ah laba xor ahaada amlaa may ahaanee muslim iyo dimi xor iyo addoon lianna anasaba laa yakhtalifu nasabku isma khilaafo halkaa waxaa inoogu dhammaaday dacwaadkii iyo wixii la xidhiidhayay kitaabulcidqi xorayntii ayuu kitaab yahay xorayntu iyadoo oo ama cabdiga iyo dee axkaamta la xidhiidha ay baab walba ku jiraan haddana si sooca axkaamtiisa iyo qaybihiisa halkan ay kaga hadlaan fuqahaduna waa laba qayboodoo saynu ama cumdihiiba ku arkaynay amaba tambiihaan ku arkaynay ama kutubta qaarkood waxay raaciyaan mucaamalaadkay raaciyaan leannu cidqigu waa caqdi oo cuquuddaasaa la raaciyaa oo halkaa horay geliyaanoo faraaidkaba way ka hormariyaanoo baabulmucaamalaadka sida tambiiha iyo cumdihi aynu ku arkaynay qaarkoodna waa sanaynu minhaajkiiya ku arkaynay xaggan iyo abshijaaciiyaba ahaydoo xaggan ugu dambaysa ayay dhigaan waana waxaa la yidhi waxoogay iska yar tafaa'ul ahaanoo halkaa waxay u dhigayaan ayagoo markaa yar saadaashanaya ilaahay markaas ayagana inuu naarta ka xoreeyo cidqigu sidaa aan sheegnay waxa weeye dee wax qur-aanka iyo sunnuhuba ay sugayaan oo addoonnimadu ay ka hadleen weeye waxaanaynu tilmaannay wuxuu islaamku jideeyey uu la yimi markaynu markii khaniimada iyo ka soo warramaynay wuxuu islaamku jideeyey oo isagu uu keenay ma aha bal nidaam ka horreeyey oo lagu dhaqmi jiray buu ahaa islaamku laba arrimood buu sameeyey hortu meelihii laga soo gelayay inuu cidhiidhiyey oo keliya wuxuu ku gaar yeelay uun ama ku gaabiyey uun dee ciddaa gaalada ah ee lagu soo qabsado dagaal ayuunbuu ku gaar yeelay ragga qaangaadhka ah ee baaliqiintahi imaamku hadduu doorto inuu laayo inuu layn hadduu sii daayo hadduu markaa maalka qaato iyo hadduu addoommayba intaasoo qura ayuu saabu kusoo reebay halka laga soo galaa addoonnimo waa halkaa halka laga baxaya iyo kadimada laga baxayaana aad iyo laxaad bay u fara badan yihiin oo yacni sideeda in loo xoreeyaabaa la booriyey kafaaraadkii in markaa la xoreeyaabaa la booriyey waa yacni yarayn iyo furfurid addoonnimadii markaa la furfurayo mar hadduu yahay wax kitaabkii iyo sunnihiiba ku sugan iyo axkaamtiiba in la akhriya waa laga maarmaan culimmada qaarkood baa markay kitaabka akhriyayaan iskagaba taga kitaabuulcidqigo idhahdo wax alla waxaynuga baahanay ma jirin mar haddaan maanta cidqiba jirin waxaynuga baahanayba ma jira inaga daaye si labadii xero weyna akhwaan miyaad xayddaa yacni intay fasalkii yaraa ra-daynu soo marray uu ku adkaaday oo ay fahmi waayeen buhi akhwaan miyaad xayda adigu may haddaba anna ma xayday isku dheji wuloyaan dhaafay maxaa bay nagu wareeriyeyba adna waa shaqo kuma lihi anna shaqo kuma lihi cidda shaqo ku leha soo doonatee inaga daa inagu maxaynugu wareeraynaa buuli marka sidaasay markaa culimmada qaarkood laakiin waa gef runtii waa arrin markaa kitaabka iyo sunnuhuba ay sugayaan dee kana quusan mayna maanta haddii muslimkii la addoonsanayo o la laynayo o la xidhxidhayo dee ka quusan mayna inaynoo soo noqotaynu gaalada markaa intaynu birta ka asalno inaynu markaa addoonsano inu toban toban iyo soddon soddon u yeelanno dee ka quusan mayno markaa ilaa haddii kale waa quuso markaa qayb diintii ka mid a oo qur-aanka iyo sunnihii sugayaan ayaynu markaa ka quusanaynaa midda labaad dee axkaamtii buu ku dhex jiraa meel walba wuu ku dhex jiraa oo ayadana laga maarmi maayo axkaamtiisii in la ogaado waxa u asala markaa horto sharcan waxaa la yidhaha isaarat riqi can ilaadamiy waa milki iyo lahaansho aadami laga suuliyo laga rido taqaruban ila allahi ama isaalatu riqi can ilaadamiyi waa addoonnimo laga suuliyo aadam iyo bini aadmi waxaana waa salafaku raqaba falaqtaxama alcaqaba muxuu jiirta uga gudbi waa ilahay markuu leeyahy faku raqaba waxaa kaloo ilaahay tilaabay waitaqulu liladii ancama allahu caleyh wa ancamta calayhi nicmaynta uu nabi maxamed ilaahay uu u sheegaya nebi maxameda xorayn bay idin xoreeyey fa taqriiru racqaba yacni marka waxa la dilay addoon ha la xoreeya baa la yidhi waxaa kaloo xadiidka bukhaari iyo muslim uu tilmaamaya man actaqa raqabatan muumina addoon muuminaa ka xoreeya actaqa lahu bikulli cudwin minha cudwan min acdaa'ihi ayuu min annaar ilaahay ka xoreynaya xataa xata alfarja bilfarj xataa xubinka taranka xubinka taranka ayaa lagaga xoreynaya xadiidka ilaa abu daawuud warinayo isaguna saxiixa wuxuu tilmaamayey man actaqa raqabatan muumina kaanat fidaahu min annaar naarta ayay fidaa iyo furasho ay uga noqonaysaa nebiguna wax fara badan ayuu markaa xoreeyey sida la soo wariyo ilaa dhowr iyo lixdana ayuu markaa xoreeyey arkaanta markaa baabkana waa muctiqun wa muctaqun wasiiqatun waa saddexaasun muctiq xoreeye muctaq la xoreeye iyo siiqatun ama muctiqun wa catiiqun wasiiqa saddexaana waa la odhan karaa inamaa yasixu cidqigu wuxuu ka ansaxaa min mutlaqi tasarufi mid tasarufkiisu sii daysan yahay wayasixu tacliiquhu tacliiqidiisa ayaa bannaan wa idaafatuhu in loo tiiriyo ilaa jus-in ayaa bannaan oo fa yactiqu kulluhu dhammaantii waa wada xoroobayaa shaygana runtii marka aanu ahayn wax la isticmaalayo oo dadka ay ku macaamuloonayaan si unbay axkaamtiisu isaga adag tahay iminka salaada oo kale dee inaguma adka axkaamteedu waayo waxaynu maalin walba samaynayna weeye laakiin xajka oo kale waxaa laga yaabaa wadaadkii akhriyi jiray ee weliba kitaabka akhriyi jiray haddana markuu imika tago warqyaan ka bilaabo unba odhanaya wax waliba yacni wax kalunbay ku noqonayaan waayo waa mumaarasa la-aanta marka addoonka axkaamtiisuna maadaama aanu ahayn wax markaa dee mutawafiro meel walba yaal sidaasuu adagi wa inamaa yasixu wuxuu ka ansaxa haddaba shardi ruknigii ugu horreeyo muctiqaa min mulaqi tasarufi min maalikin mutlaqi tasarufi nin maaligahoo leh oo tasarufkiisuna sii daysan yahay ahal tabaruciyo walaa-u ah oo mukhtaar ahoo doortay iyo dee wakiiluu leeyahayba mar haddaynu saanani mid aan waxba lahayn kama ansaxo mutlaqu tasaruf baynu leeya sabi iyo majnuun kama ansaxo iyo maxjuur caleyh bisafayn ow falasin kama ansaxo mid markaa bikayri xaq in lagu ikraayana kama ansaxo wayasixu tacliiquhu in lagu xidho sifo ayaa bannaan oo la yidhaahdo waxaasi hadday saa noqdaan xor baa tahay haddii aad waxaa samayso xor baa tahay wakhtigaas hadday xor baa tahay in la yidhaahdo wa idaafatu waxa banaa ilaa juz'in qayb wa tasixu idaafatu ilaa juzin cidqiga juz mucayana in la yidhaha qoortaadu waa xor gacantaadu waa xor fayactiqu kullu dhammaantii wuu wada xoroobayaa markaa lannu xadiid uu warinayo axmed iyo abu daawuud iyo ay warinayaan oo sanadkiisuna saxiix yahay ana rajulan actaqa shiqsan min ghulaamin addoon buu qeyb ka xoreeyey fadakara dalika linabiy faajaaza cidqa wuxu uhi waa wada xoroobay wa qaala laysa lilaahi shariikun ilaahay shariig uma sugnaanin waa hadduu dhammaantii wada leeyahay haddii ay isagii cid kale wada leeyihiinna waa inoo iman doontaa wasariixu haddaba taxriirun wa ictaaqun wey wakadaa faku raqabana waa lamid fil asaxiix walaa yaxtaaju ilaa niya u baahan maayo wayaxtaaju ilayha niyada kinaayatu waa u baahanaya wahiya laa milka lii calayka laa suldaana suldaan kuma lihi laa sabiila jid kuma lihi laa khidmata shaqo kuma lihi anta saa'ibatun naf laga tegay baa tahy anta mowlaaya wakadaa kullu sariixin ow kinaayatin lialaaqi ayaa iyaduna ka mida wa qowluhu licabdin uli anti xuratun baa tahy waliamatina anta xurun baa tahay sariixun hadal cad weeye halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa rugnigii labaad oo siiqada ah siiqaduna dee sidaynu hore u soo marnay sariix iyo kinaayo ayuu qaybsantaayoo hadal ku caddoo waxaa baabkaa la joogo waxaan ahayn aan suurtagal ahayn iyo hadal maldahoo baabkaa la joogana ixtibaari karta wax kale noqon karaa horeynu usoo marno sariix hadduu yahay niyo uma baahdo kinaayo hadduu yahay niyo u baahdaa haddaba wuxu uhi wasariixu taxriirun waictaaqun iminka waa masaadir oo masaadirta waxba lagu xoray waa mashtuqa min taxriirin waictaaqin actaqtuka xarartuka anta muxararun anti muctaqun anti catiiqun qur-aanka iyo sunnaha ayay ku soo aroortay dheeldheel iyo dhabna waa isugu mid wakadaa faku raqaba faku raqabana ayana waa la midoo dee qur-aanka ayaa iyadana ku soo aroortay faku raqaba ayana waa sariix aanigu wuxuu leeyaha may waa kinaayo cidqiga qayrkiiba waa loo isticmaalaa walaa yaxtaaju uma baahna mar hadduu hadalku cadyahay ilaa niyatin uma baahna sii saraaixdu ahayn lakiin wax kale laga fahmi maayo niyo in lagu xoojiyo looma baahna wayaxtaaju ilayha niyada waxa u baahdaa kinaayatuhu kinaayada cidqiga ayaa markaas u baahata haddii qaraa'ini marka ay ku xeeran tahayoo dee waxaa suurtagala waxaan waxay ixtimaalaysaa waxaan cidqi ahayn wahiya haddaba kinaayadu laa milka lii calayka wax milkii oo aan kugu leeyahy ma jiro macnaa waan ku xoreeyey iyo macnaa saaad u dhaqmayso laa suldaana suldaaniyo awood kuguma lihi laa sabiila jid kuguma lihi laa khidmata shaqo kuguma lihi anta adigu saa'ibatu ama anti addi saa'ibatun mid la foofiyey baa tahay anta mowlaaya adigu sayidkaygii baa tahay ereyadaasoo markaa ictibaari karta waan ku xoreeyey iyo maya saaad u dhaqmaysa iyo saaad u kibirtay labadaba waa noqon kartaa markaa niya ayay u baahan tahay wakadaa waxaa la mida kullu sariixin aw kinaayatin lialaaqi erey kastoo sariix ama kinaayo ahayoo alaaqi lahaa ayaduna halkan waa soo gelaysaayo kinaayo markaas ayay markaa noqonaysaa wa qowluhu odhaadiisa haddaba licabdihi addoonkiisa wiila anti si haweenaydiiboo anti markaa ku yidhi xuratun waliamatina wuxuu ihi anta xurun yacni haweenaydina si mudakarka ayuu isticmaalay addoonkiina sidii mu'anadka ayuu isticmaalay sariixun weeye labada masalaba khatacaasi markaa xagga tadkiirka iyo xagga taaniiska uu markaa ku khada'ay waxba yeeli mayso oo ishaarada ayaa la qallibayaa walow qaala hadduu yidhaahdo cidquki ilayka xorayntaadi xaggaagay ahaatay ow khayartuka waa ku doorgeliyey wanawaa wuxuu niyeeyey tafwiid alcidqi ilahi inuu bandhigo factaqa nafsahu fi lmasjidi ku xoreeyey cataqa waa xoroobaya ow ctaqtuka calaa alfin maa kuu xoreeyey buu hi ow anta xurun calaa alfin faqabila waa aqbalay ow qaala lahu lcabdu baa actiqnii calaa alfin faajaazahu faajaabahu wuu ugu jawaabay cataqa fi lxaali waa xoroobaya walazimahu lalfu waa ku waajibayana walow qaala hadduu yahay bictuka nafsaka bialfin faqala lo ishtaraytu falmadhabu sixatu lbayci weeye wayactiqu fi lxaalina waa xoroobaya wacalayhi lalfu kunkiina waa lagu leeyay walwalaauna lisayidihi sayidkiisa ayaa yeelanaya waxa uu sheekhu leeyahay waqow walow qaala hadduu yidhaahdo ama wa qowluhu ama walow qaala hadduu yidhahdo ama wa qowluhu lis- ee uu yidhahdo ciطquki ilayka ciطquka xorayntaadii walow qaala hadduu yidhahdo ciطquka xorayntaadi ilayka adigay kuu sugan tahay adaa haysta oon ku xil saaray ow khayartuka waan ku doorgeliyey xornimadaadii wanawaa waxaanu ula niyeeyey tafwiid alcitqi ilayhi xoraynta inuu u bandhiga isaga faactaqa nafsahu fi lmajlisi halkiiba waan xorey sow imaad bandhigin sow aniga markaa imaad iyo xortay waan xus xoreeyey buuhi nafdaydi waan xoreeyey buuhi cataqa waa xoroobaya leannu hadduu haweenaydiiba yidhaahdo furiinkii adaan kuu bandhigay oo tidhahdo waan is horay dee waa furmaysa ow actaqtuka buuhi waan ku xoreeyey calaa alfin kun dimadaada ood iska bixinaysaan kugu xoreeyey ow anta xurun calaa alfin xor baa tay kun ayaad xor ku tahay faqaabila waa aqbalo waan aqbalay buuhi ow qaala lahu lcabdu waa wuxuhi actiqnii calaa alfin kunaan ku siinaya igu xoree fa ajaabahu waa ku ajiibe wuxuuhi waan kuu xoreeyey cataqa fi lxaali hadda ayuu xoroobaya walazimahu lalfu saddexda suurabana kunkii waa lagu yeelanaya dee khuluciba saasoo kale ayuu ahaa bal waa ka sii mudan yahayoo shaaricu wuxuu in badan uu markaa tixgeliyaa xornimada ayuu markaa tixgeliyaayu aad iyo laxaad markaa u dhiirigeliyaa waana arrimahani waxayna tusinayaanuun in markaa xaggan maaligga mucaawado fiiha shuubu tacliiqin ay tahay kan xagga jaani muslim mucaawada markaa inay tahay ayuu ina tusinaya saynu ku soo marnay kitaab اlkhulci aynu ku soo marnay walow qaala hadduu idhaha bictuka waxaan kaa iibiyey nafsaka baan bialfin kaaga iibiyey buuhi faqaala ishtaraytu waan iibsaday buuhi falmadhabu sixatu lbayci iibkaasi inuu ansaxay waa si kitaabdo kasii awlisayey wayactiqu fi lxaali buu xoroobaya hadda waa calayhi lalfu kunkiina waa lagu yeelanaya walwalaa lisayidihi welihiisana waxa yeelanaya sayidkiisa ayaa yeelanaya alwalaau liman actaqa waana ciqi shaa'ibatulciqi markaa la qallibay weeye qil baa wuxuu leeyay wala kuma laho oo dee ninkani mar hadduu markaa lacag iska bixiya ninkani waxba ma xoraynin walow qaala lixaamilin hadduu leeya actaqtugu waan ku xoreeyey ow actaqtugu waan ku xoreeyey duuna xamliki cataqa waa xoroobayaan walow actaqahu hadduu xoreeyo cataqa duunahaa sokadeed ayuu xoroobayaa ee walow kaad lirajulin hadday nin u sugnaato walxamla liaakhara lam yactiq axadumaa bicitqi laakhari ka kale xorayntiisa kuma xoroobayo wuxuu uhi sheekhu halkan walow walow kaa walow qaala lixaamilin addoon uur lahoo ilma u sida ayaa wuxuu ku yidhi actaqtukii waan ku xoreeyey ilmaha ma sheegin markaa ay uurka ku sido ow ama cataqtuki waan ku xoreeyey duuna xamliki keligaa baan ku xoreeyey xamligu iyo urkana sidaa baan xorayn cataqaa waa xoroobayan ayadaa xoroobaysa ilmuhuna waa raacayaa liannahu kaljuzi minhaa qayb ka mida weeye tabiciyo ayuu markaa ku xoroobayaa leannu siraaya ashkhaas iyo qaybaha ayay ayay siraayadu ku tahay ashkhaasta siraayo ma gaadho walow actaqaw hadduu xoreeyo hu waa xamligii u lahaa wuxuu yidhi waxaan xoreeyey ilmaha aduurka ku sido cataqa waa xoroobayaa duunahaa duuna lum ayadaa tan xamilima xoroobaysa ilmuun baa xoroobaya ibnu mundirna ictaa yani masalada ijmaac ayuu markaa ku soo naqliyey inuu markaa keligii xoroobayo asalku dee faraca ma raaco faraca asalka raaca laakiin asalku faraca ma raaco hooyadaa iminka asalo faracii markaa raaci mayso walow kaanad haddaba lirajulin haddii ay addoontan xaamilada nin u sugnaatay walxamlu liaakhara uurkana mid kala leh oo masalan nin kale u dardaarmayba siday ku kala baydi karaan waxa weeye inuu nin kale u dardaarmay lam yactiqa axadumaa midkood ku xoroomayo bicitqi laakhari ka kale xornimadiisa markaa midkoodna kole hadduu addoonta xoreeyo ilmuu raaci ma hadduu ilmaha raacana xoreeyana hooyadu raaci mayso wain kaana baynahumaa cabdun haddii addoon u dhaxeeyo oo factaqa axaduhumaa kullahu uu xoreeyo aw nasiibahu cataqa nasiibahu baa xoroobaya ee fain kaana mucsiran hadduu yahay baqiyalbaaqi lishariikihi ayuu markaa u harhaya wailaa haddii kale saraa ilahi waa ka saraynaya ow ilaa maa aysara bihi intuu ku odanoobay unbuu saraynaya wa calayhi qiimatu daalika baana lagu leeyay yowmal ictaaqa xoraynta maalinteeda wa taqacu siraayatuna waxay ku dhacaysaa binafsi lictaaqi wa fii qowlin biadaa'i lqiimati wa qowlin in dafacahaa haddii uu dhigo oo uu bixiyo baana waxaa dee annaha bilictaaqi inay markaa xoraynta een ay markaa xoraynta markaa ku sirayooday ayay muuqataa wuxuu sheekhu yidhi waidaa kaana baynahumaa laba shariig markay u dhaxeeya cabdun addoonba u dhaxeeya fa actaqa axaduhumaa midkood baa kullahu addoonkii oo dhan wada xoreeyey aw nasiibahu ama nasiibkiisii ayuu xoreeyey kala badh iyo kala badh bay u lahaayeen dabeetana mid baa dhammaantii wada xoreeyey ama nasiibkiisi unbuu xoreeyey hortu cataqa nasiibuhu intiisi unbaa xoroobaysaa ee fa in kaana mucsiran hadduu yahay caydh caydha iyo hodanimadana iminka waxaa laga eegayaa nasiibka ninka kale inuu bixin karayo inaanu bixin karaynin hadduu bixin karayo muusir baa loodhaya haddanu bixin karayo mucsir baa la yidhahdaa waayo iminka yasaarku abwaab badan buu isku khilaafaa iminka baabusakaadulfitri marka la joogo ninka hodanka ah ee sakaadulfitriga iska bixin karaa waa ninka hela quuta yowmihi wa leylatihi wax ka dheeraada waa muusir baa la odhanaya marka sekadii kale la joogo muusirku waa wax kale baabunafaqo marka la joogo waa wax kale halkan marka la joogo muusir waxaa la yidhahdaa waa ninka nasiibkaa shariigiisa bixin kara kaan bixin karan mucsir baa la yidhahdaa marka icsaarka iyo iyo iyo isaarku abwaab badan bay isku khilaafaan hadduu mucsir yoonu bixin karaynin baqiyal baaqi lishariikihi inta soo hadhay niskii kale ninkii lahaa buu hadhayaa wa ilaa haddii kale oo aan mucsir ahayn ee uu bixin karaya saraa cidqigii ilayhi nasiibka shariigiisana waa sadhaynayaayo waa wada xoroobayaa ow ama ilaa maa aysara bihi hadduu nasiibkan shariigiisa kala badh u bixin karayo intaa uu ku hodanooyoba inuu saraayaynayaa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa wuxuu ku soo arooray man actaqa shirkan lahu fii cabdin qofka xoreeya qaybu addoon ku leeyahay wa kaana lahu maalun yabluqu hamana alcabdi u sugnaatay xoolo addoon kalacagdiisa gaaraya quwima alcabdu calayh qiimata cadlin addoonkaa waa la qiimaynaya waucdiya shurakaau xisasuhum dadkan lala xisooyinkoodii baa la siin wacataqa calayhi alcabdu addoonkina dhammaantii waa wada xoroobaya wa ilaa haddii kalenu xoolaha aysanin faqad cataqa calayhi minhu ma cataqa intaa xorowday ayaa markaa ka xorowday idaa kaana cabdu bayna inayni facataqa axadumaa nasiibahu wa kaana lahu maalun faqad cataqa kulluhu riwaayo kalena waxay tilmaamaysay inuu dhammaantii wada xoroobayo riwaayo kaloo sicaayo markaa tilmaamaysay oo iyada lagu muroonsan yahayna n waa jirtaa wa calayhi waxaana lagu leeyahay calayhi qiimatu daalika kan muusirkaana waxaa lagu leeyahy qiimatu daalika qadarkaa uu ku hodanoobay qiimihiisaa lagu leeyahy yowmalictaaqi xoraynta maalinteeda qiimihiina ay lahayd wa taqacu siraayatu siraayadan iyo goortanuu xoroobaya qaybta kalena waxay dhacaysaa binafsilictaaqi xoraynta lafteeda markuu xoreeyey ayay qaybtan kalena saroobaysaa wa fii qowlina biadaa'i lqiima markuu qiimaha bixiyo ayay xoroobaysaa wa qowlin wa fii qowlina waa mawquuf oo in dafaca qiimihii hadduu dhiibo baana waxaa caddaaday annaha bilictaaqi inay siraayadan ictaaq iyo xorayntii ay ku dhacday ayaa markaa inoo caddaatay wa istiilaadu xadiis sharaykeyni wallahu aclam markaa inoogu joogo